guud ahaan labada shacab waa laba shacab oo aada isugu baahan xukuumadda dowladda deegaanka soomaaliduna si gaar ayay u sii ay tahay mid xidhiir gaara ula siilay somalilan waxaa markaa jidka lagu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa waxaan rajeynaynaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ee ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku xidi doona marka jidka uu dhammaado oo sii xogaysan doona marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan hadda ka bilowday intii ku saabsanayd jidkan iyo ahmiyad uu leeyahay khudbado ugu horreeya baa lagu sheegay waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan wax ka idhaahdo siyaasadda deegaanka soomaalida ee ku aadan somalilan taasoo ah mid ah walaartinimo mid ah jacayl mid ah maaragtay habaqabsi iyadoo muddooyin toddoba bilood haysata xukuumaddan cusub ee deegaanka ay jirtay runtii wax weyn ay ka soo kordheen dhinaca isdhexgalka dadka xuduudda dadka lagu dhimayo la joojiyey dadku si xora isu dhexgalo waxaase rajeynayaa in isdhexgalkaasi uu noqdo mid intaa kasii ballaadha oo shacabka somalilan iyo shacabka deegaanka soomaalidu ay noqdaan kuwa aada iyo aada isu dhexgala dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca dhaqanka waxyaala fara badan oo aan ka faa'iidaysan karno somalilan baa jira somalilan horeyda af soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliga anaga dhankan waxa weeye dhanka ururinta taariikhaha iyo waxyaala badan oo naga dhiman baa jira oo naga baahanahay somalilan dhinaca kale suuqa ugu ballaaran ee somalilan leedahay waa deegaanka soomaaliga waa shacabka deegaanka soomaaliga marka waxaan diyaar unahay inaan ganacsatada somalilan cabsuuno soo dhaweyno ay maalgashadaan deegaankanaga iyadoo midda wax walba u fududaynaya hawshaas aan samayn doono adduunyada in kasta oo siyaasiyan laba meelada kala duwan aan nahay waxaan aad iyo aad haddana ugu soo dhamayn doonaa ganacsatada somalilan oo weliba aanan u arki doono dad ajnabiya u arki doono dad waddanka weli jooga wax walboo tanaasulaad iyo soo dhaweyn iyo concessions iyo insiya badanah waa loo abuuri doonaa adduunyada waxaa kaloo xidhiirka somalilan iyo deegaanka soomaalida iyo dalka guud ahaan dalka etoobiya oo dhaxaad u ah iskaashiga dhinaca ammaanka iyo muxuu ahaa inas caawiyo oo laga hortago waxyaalaha halista ku ah deganaanshaha deegaanka guud ee geeska afrika arrimahaas oo runtii somalilan ilaa iyo hadda kaalin aad iyo u ballaaran ay ka qaadatay aadna aan uga bogaadinayno ugana mahadnaqayno kaalintaa inay sii wadaan aan ka codsanayno waxaan rajeynayaa in fursaddan munaasabadan maanta ay noqoto mid kumanaan dhalinyaro ah kumanaan hawooyina kumanaan ganacsataa u furi doontaan nolol cusub oo wanaagsan sidaad la socotaan jidka ilaa iyo wajaale laga bilaabo jidjiga ilaa adseolo jidka waa dhisan yahay marka jidka kale la dhisana waxaa sahlanaan doonta isdhexgalka dadka iyo socodka waxaan kaloo aan aada ugu baahinaa dadka jooga deegaanka soomaalida inay dalxiis u yimaadaan somalilan ilaa iyo barbaro tagaan badda tagaan ilaahay ka dhigo jidkaas mid inoo furo weji cusub oo walaaltinimo iyo isdhexgal waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu